bulshada gobolka galgaduud ayaa waxa ay si habsami leh u soo dhoweeyeen heshiiska ay wada gaareen maamulada galmudug iyo ahlu sunna kaas oo ka koobnaay qodobo dhowr ah saxiixiisina ay goobjoog u ahaayeen madaxda soomaaliya shacabka magaalada dhuusamareeb ayaana dareenkooda wax ka weydiiyey maadaama maalmihii lasoo dhaafay la wada sugayay heshiis ay wada gaaraan labada dhinac waana kuwaan dadka oo dareenkooda ka waramaya aada u mahadsantahay maxamed cabdi haddaan naha shacabka degmada dhuusamareeb waxaan soo dhoweynaynaa heshiiskii lagu gaaray magaalada muqdisho oo garwadeen ka ahayeen igad iyo dowladda soomaaliya waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dalka jabuuti iyo madaxdii kaleoo ka qayb qaadatay haddaannaha reer dhuusamareed waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay dadku waxaan soo dhoweynaynaa inay dhinac isku raacaan waxaan leenahay shacabka gobolada dhexe hambalyaan leenahay adiguna aada u mahadsanta saaxib waxaan soo dhoweynaynaa heshiiska lagu gaaray magaalada muqdisho ilaahay inuu ka dhiga kii lagu raayo oo nabad iyo bashbash lagu helo si wanaagsan ayaan u soo dhoweynaynaa soo dhowaada ayaan leenahay madaxdii sharafta leheeday gobolka galgaduud ku soo dhowaada waxaan soo dhoweynayaa heshiiskii ay u gaareen maamulka gobolada dhexe iyo maamulka gobolada mudug ay ku heshiiyeen sida waafaqsan dastuurka qaranka oo hadda lasoo magacaabi rabo waxyaabihii kale dhimanaay waan soo dhoweyneynaa waxaan haddaan nahay dadka u noqon degmada dhuusamareeb waxaan aad iyo aad u soo dhoweyneynaa in la taageero heshiiskaas waxaan soo dhoweyneynaa heshiiska cusub oo lagu gaaray magaalada muqdisho laguna dhigayo gobolka galgaduud waan ku faraxsannahay maasha allah maasha allah maasha allah hooyooyinka ayaan ka mid ahay si fiicanba dhaqdhaqaaq wanaagsan iyo niyad wanaagsan ayaa noo dhalatay dhinaca kale bulshada ayaa waxa ay ku baaqeen in qodobada ka soo baxay wadahadaladii mas-uuliyiinta in la dhaqan geliyo dadkuna taageeraan si cudud uu u yeesho maamulka galmudug waxaan leeyahay ilaahay waxaan weydiisanay heshiiskaas inuu ilaahay nooga dhigo mid nabada oon ku naalloonno tafaraaruq dambe iyo dhibaato dambena ilaahay inuusan noo keenin wixii dhibaato dambe nagu wadana bul alla naga siiyo oon ilaahay nagu soo celinin nabad ilaahaya noo naadso waan haysanaayo nabad ilaahaya noo naadiyo in ilaahay ou dadka uusan ku fidneen ee kii ay dadka ku qayraystaan la qayraysto oon la dhibsan oo tafaraaruq iyo dhibaatada la iska dhaafo waxaan ugu baaqaynaa inay isfahmaan siday isu fahmeenba oo wax dambe oo yacni carqaladii aynu nagu soo noqon si dadka ay uga saaraan dhibaatada iyo jahliga haysta magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna caasimadda maamulka galmudug ayaa laga dareemayaa diyaar garow ku aadan wafdiyo ku soo wajahan maadaama la xaliyey khilaaf muddo soo jiitamayey maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb